ururka waxaa loogu yeero midowda yurub oo ah midka bixiya dhaqaalaha ugu badan ee la siiyo shisheeyaha afrikaanta ah ee kusoo duulay dalkan muslimka ah ee soomaaliya ayaa ka walacsan ka mid noqoshaha ciidanka masar ee howlgalka cusub oo ay qorsheynayaan inuu soomaaliya ka bilowdo sanadka labada kun shan iyo labaatanka walaaca uu ka qabo masar ayaa ku aadan ciidanka itoobiya ee iyaguna howlgalka cusub ee la qorsheynayo qayb ka noqonaya islamarkaana ay isdiidan yihiin askarta masaarida ah sida laga soo xigtay ilo diblomaasiyadeed dowladda xabashida itoobiya iyo tan masar ayaa weli isdiidan iyadoona midba midda kale kasoo horjeeda waxaa dowladda masar ay hadda qorsheynaysaa sidii ay dalka soomaaliya uga samaysan lahayd saldhigyo militari kuwaas oo la sheegay inay ku doonayso in itoobiya ay kula dagaalanto waxaa ilaa iyo hadda aan la ogeyn cidda hogaamin doonto howlgalkan oo aan weli la shaacin dowladda federaalk ayaa dhankeeda walaac iyo walbahaar waxaa ku riday cidda sida rasmiga ah u hogaamin doonto howlgalkan cusub ee ciidamada shisheeye ee loo qorsheynayo soomaaliya